arday dhammaysatay qur-aanka kariimkii xaflad kooban oo laga abaalmaray aylanka qobdi xarunta dowladda hoose ee degmada hobya wayna ku qayb galay xafladda macalimiin waalidiin ardada barashada qur-aanka dhammaysatay iyo maamulka degmada hobyo iyo mas-uuliyiin kale oo maamulka ku tirsan qaar ku mid a macalimiinta iyo maamulka hobyo amahadnagay macalimiinta wedi tartanka qur-aan akhriska iyo weliba qur-aan baristahay ogeeka abaalmarinta ismaamulka usubiyay xafladan munaasabadan xafladan sharafta iyo qiimaha badan leh ay soo abaasimiyeen culummada shii maxamed iyo culummada la socota aad iyo aad baan idinkugu hambalyeynhayaa sida sharafta loo soo abaasinteen ayadoo ay ku saabsan tahay subcii qur-aanka kariimka ee la soo wadayy bishii soonqaad la soo wadayy ilaahay ajar iyo xasana idinkana idinka siiyo annagana kuwii ilaahay noogu baydhay allaha nooga dhigo waan soo dhoweynaynaa wax loo baahnaa weeye awalna iyo macalinka haddii ilahay daalka badan iyo juudiga badan u soo galay wax loo baahan yaa weeye marka koowaad waxaan rabaa inaan salaamo guddoomiyaha mariya ku-xigeenka sheekh maxamed cadaawe macalin xasan axmed diin agaasimaha arrimaha bulshada guddoomiyaha dhallinyarada guddoomiyaha isboortiska dhammaan ardada xufaadda ah oo meesha fadhisa qof kasta meesha aad ku joogtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdusalaan waxaan u malaynayaa waa meesha ugu qiimaha badan oo lagu tartamo ama la iskugu yimaado ama xaflad caawe aan ka hadalno meesha ugu qiimo badan maadaama kalaamka ilaahay oo muddo soo socday caawa khatimkiisa ay tahay ardadan waana markii labaad aan u malaynaya aan iskugu nimaadno dhallinyaradan mar aan horey u qalan jabiyeen haddana caaway waa subcii iyo maaragtay tartankii qur-aanka oo soo socday bisha ramadaan oo caawa lagu soo gebangabaynaya degmada ilaahmahadda iskalena kulansiiyey caaway ardadana waxaan leenahay kuwii kuwa kala sii reeba allah ka dhigo macalinka iyo waalidiintii juhdigaan kusoo bixiyana aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa ajir iyo xasana lasoo koobkeena allaha siiyo guddoomiyaga degmada hobyo mudane cusmaan axmed cabdulle iyo macalimiinta deegaanka ka amaanisada mar walbi oon ku shaqeeyahayaan inuu hasaaran arday xifdisan qur-aanka kariimka
dhiirigelin bay noqonaysaa qofka dadka qur-aanka dhallinyarada qur-aanka barateena waxay unoqonaysaa dhiirigelin bay unoqonaysaa qofkii de markii lagu sharfo wuxuu soo bartay oo diinka ilaahay ugu weyneyd runtii bishaan waxay noo ahayd gul kale tallaabo kale hore loo qaado in tartan noocaana la qabtay waxaan runtii ayagana u hambalyeynayaa ardada qalin jabisay oo dugsiga kasoo qalin jabisay macal xasan macal xasan waa markii labaad oo runtii dee dugsigiisu ay arda ka soo qalin jabinayso waan ku faraxsannahay macna waxaan leedahay waxaan leenahay waa didaashay halkaas ka sii wadeed baan ku rajeynaynaa insha allah tribka hore gabdho kuma jirin tribkan gabdho kuma jiraan xagga gabdhaha lahaa rajeynaya waalidiintu inay xoogga saaraan baan rabaa oo runtii qur-aanka la baro oo diinka ilaahay la baro dhanka dambeyntii inta dareertay xafladda wayba abaalmarinadha guddoonsiiyey ardayda kaalmo ku gali tartanka intuusa dareeri